dowladda ingiriiska ayaa waxay dalkeeda kasoo musaafurisay hanad xasan oo ah wiil dhalinyaro soomaali ah kaas oo sannado ka hor muddi ku dili wiil kale dilka uu geystay hanad ayaa waxa uu ka dhacay bannaanka iskuul ay wada dhiganayeen isaga iyo wiilka uu dilay waxaana xilligaas lagu xukumay muddo saddex iyo toban sano oo xabsi ah xilliga uu dilka geystay ayay da-diisu ahayd toddoba iyo toban sano waxaana dilkaasi u dhacay bishii mey ee sanadkii labada kun iyo lixda dilkan ayaa waxa uu ka dhacay xaafad ku taalla magaalada london ee caasimadda ingiriiska musaafurinta hanad xasan ayaa qayb ka ah sida ay dowladaha qaar usoo musaafuriyaan dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha mana aha dowladdii ugu horreysay ee soo musaafuriso dhalinyarada soomaaliyeed